wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in mar kale gudaha dalkaasi dil iyo dhaawac loogu geystay muwaadiniin soomaali ah weerar ay burcadda ka geysteen magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayay ku beegsadeen dhalinyaro soomaali ah oo ku noolaa magaaladaas wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray xuseen garabey ayay burcadda ku dishay magaalada cape town halka ay sidoo kale ku dhaawaceen wiil labaad oo soomaali ah raggan ayaa xilligii la weeraray waxa ay ku sugnaayeen xarun ganacsi oo ay ku lahaayeen magaalada waxaana intaasi kadib ay kooxda isaga baxsadeen goobta tani ayaa waxa ay walaac ku abuurtay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalka koonfur afrika si gaar ah ganacsatada kuwaas oo had iyo jeer la kulmaya weeraro noocaan ah dhowaana ay ahayd markii dalka koonfur afrika dil iyo dhaawac loogu geystay laba wiil dhalinyaro soomaali ah waxaana muddooyinkii u dambeeyey dalka koonfur afrika aada ugu soo batay dilalka loo geysanayo muwaadiniinta soomaalida ah